dadka in la gaarsiiyo ama lagu wacyigeliyo wadaniyadda soomaalinimada dal jaceylka dowladnimada waa muhiim runtii dadka in dadka in la fahamsiiyo oo wacyigooda kor loo qaado hadday noqoto dowlad maxay tahay macnaheeda dal muxuu yahay dadku inta badan dowladnimada waxay u haystaan wax qof uu leeyahay laakiin dowladnimadu in la fahamsiiyey dadka oo weliba aad raadiso dad runtii wanaagsan oo runtii wacyigooda aad u sarreeyo oo aqoon sare leh oo dadka ka dhadhiciya dowladnimadu inay tahay dadka inay tahay adigu inaad tahay maamule maalmo jooga laakiin dowladdu ay tahay qof walba wuxuu leeyahay ay tahay wax la wada ilaashado inta badan waxaan ognahay wixii dowladdu leedahay waa dayacanta ya waxa shaksi leeyahayna waa ilaashadaa macnaheedu waxay tahay dowladdu wax leh lama yaqaano inta badanna ma ogtahay dadka fakarka ka qabaan dowladdu marka la mucaaraadayo wax cadowa yaa laga dhigaa laakiin dowladdu waa wax qofkuu leeyahay oo la wada leeyahay oo haddaan la wada ilaalin oo qof walba uu qeybtiisa ka qaadan ay tahay runtii wax runtii naga wada lumaya marka waxaa loo baahanya dad aqoon yahano ah oo dadka tusa